kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha lahow waa sagaal iyo tobanka bisha seteembar sannada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdigii uu hogaaminayay ayaa magaalada roome ee xarunta dalka talyaaniga kulamo waxay kula qaateen madaxda iyo mas-uuliyiinta dalkaasi ayagoona kala hadlay sidii talyaaniga uu gacan ugu sii lahaa dowladda federaalk ee soomaaliya sidii dibudhis ay ugu samey lahayd dalka soomaaliya tan iyo markii ay burburtay dowladii dhexe ee soomaaliya dalka soomaaliya ayaa galay foodo sidoo kale dagaalo sokeeye waxaana burburay dhammaan hay-adihii dowladnimo dowladda talyaaniga ayaa ka ballanqaaday xasan sheekh maxamuud inay gacan ka sii doonto sidii dib loogu dhisi lahaa dalka soomaaliya uuna uga kaba lahaa dhibaatooyinka dagaal ee ragaadiyey muddada dheer dhanka kale madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa kulamo habeenkii xalay ahaa roomo waxay kula qaateen jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada room ayagoona kala hadlay sidii ay gacan usii lahaayeen dowladda soomaaliya sidii dalka dib loogu dhisi lahaa wuxuuna madaxweynaha soomaaliya jaaliyadda kula hadlay magaalada rooma asigoona gaarsiiyey dhambaalka dowladda federaalk soomaaliya ee ah inay ku howlan tahay dib u dhiska iyo sidoo kale hagaajinta hay-adaha ammaanka ee dalka soomaaliya dhowaan ayaa dowladda federaalk ee soomaaliya lacag kor u dhaafaysa laba bilyan oo dollar waxaa ugu deeqay midooda yurub oo kulan ugu soo gabagaboobay magaalada barussels ee xarunta dalkaasi biljimka halkaasi oo looga hadlayay shirkii new deal ee higsiga cusub ee soomaaliya dib loogu dhisi lahaa gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo safaro shaqo ku jooga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxa uu sheegay in aysan waxba ka jirin hadallo dhowaan sheegayay in dadka ku dhaqan deegaanada baay iyo bakool ay kalsoonidii kala laabteen dowladda federaalk ee soomaaliya xilli maalintii shalay ahaa uu kasoo baxay kulan saacado qaatay oo magaalada baydhabo ugu socday gudoomiyaha baarlamaanka ahna kusimaha madaxweynaha iyo sidoo kale waxgaradii siyaasiyiin iyo maamulka gobolka baay kasoo jeeda oo ku dhex maray magaalada baydhabo gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ahna madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dadka ku dhaqan deegaanada baay iyo bakool ay dhegaysteen afkaartooda wax badan oo ay ku qaldanayeenna ay ka seexeen fikrado badan oo ay usoo gudbiyeenna ay soo dhoweeyeen waxa uuna gudoomiyaha baarlamaanka sheegay in mar waliba dadka ku dhaqan deegaanada baay iyo bakool ay diyaar u yihiin in ay garab siiyaan dowladda federaalk ah ee soomaaliya ma arintaas ma arintaas ma jirto qof dowlad ka baxay ma jirto wax lagala noqdayna ma jirto dowla waxaa kalsooni kala noqdo barlamaan barlamaan baa meeshaas ku joojiyey ayagana waa waxay ka qabaan ma jirto arrinta waa hagaagsan tahay ilaa hadda wax doon laga baxayna ma jirto wafdigii uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada cadan ee xarunta dalkaasi yemen ayaa wuxuu sheegay in ay ka wada hadleen dowladda dalka yemen sida ugu macquulsan ee qaxootiga soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalooyinka dalkaasi dib loogu celin lahaa dalka soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed wasiirka arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka ee xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in dhiggiisa ay ka wada hadleen sidii ay soomaaliya iyo yeman gacan isaga kaasho lahaayeen sidii dib loogu celi lahaa qaxootiga soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalooyinka dalkaasi iyo sidoo kale xeryaha qaxootiga ee ku yaala gudaha dalka yemen ku dhowaad hal milyan ayaa lagu qiyaasay soomaalida qaxootiga ku ah dalkaasi yemen kuwaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey dhibaatooyin dhanka nolosha ay haysteen wuxuuna cabdikariin xuseen guuleed oo hogaaminaya wafdiga dowladda federaalk soomaaliya ka jooga dalkaasi yemen uu sheegay in ay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale yemen ay ka wada hadli doonaan qaabka ugu haboon ee dib loogu celin kara dalka soomaaliya qaxootiga soomaaliyeed wasiirka arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in kulamo ay la qaateen jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi yemen ayagoona kala hadlay sida uga habboon ee dib loogu celin kara dalka soomaaliya waxa uuna sheegay intooda badan inay doonayaan in ay dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo balse waxa uu sheegay in haatan aysan dalka soomaaliya aysan ka jirin ammaan la isku hadlay karo waxa uu dhankooda sheegay xukuumadda soomaaliya inay isku howli doonto sidii loo heli lahaa amni iyo kala dambeyn buuxda si shacabka soomaaliyeed ee ku kala firdhisan daafaha caalamka dib ay ugu soo laaban lahaayeen dalka soomaaliya waxgaradkii siyaasiyiinta ku dhaqan magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi baay ayaa ka warbixiyey kulamo ay la qaateen gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ahna kusimaha madaxweynaha maxamed sheekh cismaan jawaari oo ku sugan magaalada baydhabo wafdiga oo ah tiro xildhibaana iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa muddooyinkii ugu dambeeyaba ay ku howlanaayeen kulamo ay la lahaayeen madaxda iyo sidoo kale waxgaradka kasoo jeeda deegaanadaasi kuwaas oo ay kala fikir duwanaansho soo kala dhexgalay dowladda federaalk ee soomaaliya iyaga ka gadaal markii dowladda ay aqoonsatay maamulka jubba oo ah si muddooyinkii ugu dambeeyey dood badani ay ka taagneed ayagoona dadka ku dhaqan deegaanada bay iyo boqol hore ay u sheegeen inay dhisayaan maamul goboleed la magac baxay koonfur galbeed soomaaliya waxaana arrimahaasi iyo sidoo kale kulamo ay la qaateen ka warbixiyey mid ka mid a waxgaradka iyo odaydhaqameedyada kasoo jeeda deegaanada bay iyo boqol asigoona sheegay in hadafkii ay ugu yeereen marka horeba oo ahaa madmadow soo kala dhexgalay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo ayaga hagardaamana ay ku waday dowladda sida hadalka uu dhigay markii hore wadnaka ugu yeernay sagaal iyo labaatankii bishii naga dhammaatay markii dowladaan kala kulumnay dibindhaabiyooyin fara badan jabada haalmarin ay usiisay kalsoonidaan kala noqonay ayaa waxaan dhiri dadka digada marifla oo kuumada ku jira dhammaan ku jiro waa inay yimaadaan muddo todoba beri ah todobadii beri way ka dib dhaceen kow hadalku ah lagu furay maaragtay inaan raali ka noqono maaragtay dib u dhac yimi oo maaragtay muddo sideed beri ay dib u dhaceen inaan raalli ka noqono tii ayada ayaa hadalka gudoomiya oo ku furay tii waan ka aqbalnay kadib waxaan gudagalnay wixii aan ugu yeernay inaan u sheegno waxaan u sheegnay maaragtay inaan rabno inaan dhisno dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya la yidhaahdo dowlada federaalka aan lagala tashanayn inaan dhisno arrintaas ayada ay tahay lama taabtaan maaragtay muddo gaaban gudaheedan maaragtay in dowladaa la dhiso dadka nala digo oo soomaalida kale ah oo aan walaalaha nahay oo dalan gobolada nala digo in laba beri afar iyo labaatan sana gudahooda yargudooda lasoo xadayo wixii diyaaradu baxana diyaarada loo diro wixii gaaris ku imaan karana ay ku yimaadaan ayada maaragtay lagu dhawaaqo maaragtay madaxweyne iyo laba madaxweyne ku-xigeen lix wasaaradood qolo baarlamaan qaabab noocaasaan ka wada hadalnay calaa kulli xaal wax kastoo aanu soo jeedinay hadda sabab ay u diidaanba malaheene waynala qaateen ma garatay hadalladan kasoo yeeraya waxgaradka iyo siyaasiyiinta ku dhaqan deegaanada bay iyo bokol ayaa waxa uu imaanayaa xili maamul goboleedka ay doonayaan inay u dhisaan lixda gobol saddex kamida ay leeyihiin maamul la magacbaxay jubba oo uu hogaamiyey sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe kaasoona ay aqoonsan tahay dowladda federaalk ee soomaaliya halka aad warkaasi kala socotaan waa wardheer reediyo xubin sare oo ka tirsan ururkii xisbul islaam ayaa waxaa shalay gelinkii dambe xabsiga u taxaabay ciidamo ka tirsan kuwa hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya ka gadaal markii sida uu sheegay lagu wargeliyey in dhowr su-aalood lagu weydii doono maxamed macalin oo ahaa xogeeyihii arrimaha dibadda ururkii xisbul islaam ee uu hogaami jiray sheekh xasan daahir aweys oo haatan ku jira gacanta dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ku waramay in ay u yeereen ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda qaranka soomaaliya waxa uuna sheegay in su-aalo dhowr ah lagu weydii doono xarunta shantii saaca midnimayn xalay meeshan jiifaligu yimid oo lagu xiray xarunta xisbiga meesha xabsiga lagu tilmaamay alxamdulilah hadda xtaana galabta maqribkiyaa lasoo daayay waxaa soo xiray naanaystiisa lagu sheego koofi oo lagu yiri gobolka beerdiga uu maaragtay amni ahaan haysta wuxuu igu yiri su-aalaha lagu weydiinaya laakiin markaan meesha tegay runtii wax dhibaatana kalama kulmin jiid fiicanna waa la siiyey nin dhalinyara oo damacsanaa inuu su-aala iweydiiyena markii dambe rag odayaal oo maamulka kuli amniga ka tirsanaay aa i yimid raggaasna kabacdi ninkii way fasaxeen anigana xabsiga ayaa maaragtay qol kamida maaragtay la fixiyey halkaasna waagu igu qariyey maantana maaragtay wax haba yaraatee oo maaragtay su-aala weydiiyey ma jirin galabta maray maqribkii ahaydna waa lisoo daayey waxaa yiri eedamo eedamo waa lisoo jeejeediyo ku aadan in shir aan ka furay magaalada muqdisho oo xisbul islaam shirkaas oo maaragtay dowladda aysan ka warhaynin oo aadan kusoo wargelin sidoo kale xisbiga inuu xisbi maaragtay hubaysan ahaa welina si rasmiya uusan u cadaynin inuu maaragtay barnaamijkaas ka tanaasulay arrinkaas ayaa maaragtay xoogaa qaab eedayma oo waxa uu sheegay in lagu eedeynayay in ay ku qabteen magaalada muqdisho shir jaraa'id kaasi oo aan lagu wargelin dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana shirka jaraa'id ka qaybgalayay dhammaan saraakiishii sarsare ee ka tirsaneed ururka xisbul islaam kuwaasi oo aan weli mowqifkooda cadaynin balse muqdisho ku qabtay shir ay kaga hadlayeen sidii dib loogu dhisi lahaa ururkaasi dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka hor sheegtay in ururkaasi uu yahay urur siyaasadeed welina uunan cadaynin mowqifkiisa ku aadan kasii mid ahaanshaha maleeshiyaadkii hore ugu tirsanaya al-shabaab warkii oo aad kala socoteen wardhay radio akhyaarta qiimaha low waanagay intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan dib u kulmayn waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu